Wasaaradda Diinta iyo Arrimaha Qoomka ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya oo dhawaan yeeshay idiniin hoose Haldhigii qiimihii hore ee xujayada xajka iyo ankabaxajiranga ayaa walla ka farxa iyo ka tilmaameen shacabka Soomaaliyeed. Markii hore ayaa xajka bees ahaan waliba la kasada jiray shan kun boqol sideetan iyo afar doolar iyadoo hadda laga dhigay afar kun afar boqol sideetan iyo afar doolar taas oo shacabka Soomaaliyeed siyada iyo handhawaayanga waxaana ku mid ah shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa arrintaasi ku hadalay aad bay u wanaagsan tahay qiimo dhimista lagu sameeyey xadka ummadda islaamka ama ummadda soomaaliyeed ba culays ku ahayd se waxaanse jeclaan lahayd lacagtaas waa yar tahay in qiimahaas weliba wax lagu daro oo hoos loo sii dhigo si ay ummadda ugu fududaato xadka mar kastaaba ay u soo cibaadaystaan soomaaliya waxaan leeyahay ma awoodo waa soomaaliya dad burburay oo dhibaato badan ka soo baxay dadka dowladaha dariska laleena intaas aad bay uga hooseeyaan oo dowladaha ah maadaama annaga oo burbur ah oo intaasoo rafaad soo marnay ma awoodno marka ummadda inay xad beedka ilaahay inay si fudud ku tagto laakiin waxaan aad u jeclaanahay shirkadaha ee howlaha wadaan in ay fududeeyaan oo qiimahaas weliba aad hoos uga sii dhigaan xadka aad iyo aad baan qalbiga ugu haynaa dadka islaamka oo dhan baa aad iyo aad u jecel inay tagaan baytullah dhaqaalaha aad buu u sarreeyey dad baa la arkaya niyad u hayo laakiin waxa ay haystaan mar kastaba aanan ku dhiiran karin laakiin hadda waa ku mahadsan way ku mahadsan tahay dowladda dhexe iyo inta aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waa arrin aad ugu farxayno waa arrin aad loo baahnaa barnaamijkaas waa barnaamij loo baahnaa in la aado xujayda oo dadka qiimaha laga dhimo taas aad iyo aad aan u soo dhaweynay mid kalena waa jirta hadda waxaa la yidhi lacagtaa la dhimay waxaa looga daray xaramkii ayaa waxaa hankarre dadka loo kareeyey waxaa la yidhi xujayji xaajiga wuxuu ku soo raacay afartan kunoo afartan doolar hadda dadku waxay leeyihiin lacagta la dhimay xaggaa looga daray hadda waxaan leenahay arrintaas inay dowladda ka fiirsato soomaalidu bay ku egtay soomalidan ka hadlayna annaka cid kale kama hadlaynaba marka hore hoolal uma kiraysan haddaa loo kirayaa lalahay lacagtoodana ku imaanayn magaalada ugu imaanayaan oo dowladda ma keenaysa dowlad sacuudi ma keenaysa jeebkooday ku imaanayaan intaa jeebka hadda haddana dheyri ku ah inta la dhimay xaggee geli hadda arrintaa dowladda inay ka fiirsato oo waxaan rabnaa siday wax u dhimeen sidii islaamka magaalooyinka loogu kirayn